asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo abiil una jeediyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland meel kasta ay joogaan abiilkaasoo ku saabsan dhibaatadii ka dhacday magaalada gaalkacyo oo runtii uu gaaray burbur aada u culus mid nafeed iyo mid dhaqaale intaba ilaahay idankii waxaan rajeynayaa inaan si fiican uga soo kabano dadka reer puntland iyagoo isku tashanaya ay ka howlgalaan dhibaatada dhacday dad badan baa ku dhintay dhowr iyo labaatan qof sidaan la socotaan dad badan ku dhaawacmeen waxaas hadda ugu daran waxaa weeye burburka hantiyadeed ee ku dhacay ee meeshaa ka dhacay barnaamij badan baan halkan ka wadnay oo ilaa sanadka lasoo dhaafay soo socday oo ah dib u dhiskii magaalada suuqyadii magaalada oo la habeeyo oo dadku meel ay ku ganacsadaan oo wanaagsan loo dhiso guryihi aanu dhisnay runtii oo dhaqaalo badan aan gelinayna waxaa soo gaara burbur aad u tiro badan waxaas hadda ugu daran waxaa weeye isbitaalka gaalkacyood oo isbitaal runtii muhiim ah dalkana muhiim u ah oo aada la socotaan oo gaalkacyo ku taallaa meel centera oo meel walba laga yimaada ethoopia laga yimaada koonfur baa laga yimaada bari baa laga yimaada galbeed ba meel aan lagaga imaan ma jirto waqooyaa laga yimaada isbitaalku waa isbitaal aada muhiim ah dhakhaatiir fiican ay joogto dadkan si fiican loogu daaweeyo dadka masaakiinta gaar ahaan loogu adeego ayuu ahaa isbitaalka waxaa soo gaara burbur aada u xoog badan oo aad ka daawateen shaashadaha iyo iyo facebookyada walba ad ka aragteen beela tahay waxaan rabnaa marka dadka meel kasta ay joogaan dabcan reemadugu gaar ahaan meel kasta ay joogaan puntland dhammaanteed meel walba ay joogto sababta waxaa weeye isbitaalku cid gaara iyo reer gaara iyo meel gaara midna laguma daweyn jirin isbitaal wuxuu ahaa soomalilan oo udhexeeya iyo soomaali guudaha meel walba ay joogaanba inay arrintaa u kacaan ka qeyb qaataan isbitaalkaas dhismihiisana ay ku dadaalaan sidii aan rusaa kaashan lahayn dabcan dowladda puntland iyo shacbigeedu iyo wixii gudaha joogaahi waxay awoodoodaa waa ay ku dadaalayaan in isbitaalka degdeg dib loogu dhiso ma sugi karo isbitaalka wakti tiro badan waa inuu hawlgalaa isbitaalku degdeg u hawlgalaa marka dadka bulshada guud ahaan ganacsatada culamaa udiinka qurba joogta qurba joogtu hadal ba nagu wareeriyaan iyo dhaliil iyo intaas bay la taagayiin facebookyada waxaa weeye haddaa wax qabanaysaan maanta la fadhiyaa inaad dadkiina waxu qabataan hadalkiina iyo afkiina iyo adinkiina in isla hadaa la rabaa waxaan rabnaa marka in arrintaas si deg deg ah aada uga jawaabtaan de qof walbaana waxa uu maanta taro iyo waxa uu ku darsado puntland ayaa lagu xisaaminaya laguna qiimeyn doonaa qofka de hadal inuu iska wada iyo iyo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo wartiro waxaa weeye dee warkiisu haynaya weligiis qofkii bulshada wuxuu ugu yaala oo dhibta la qeybsada markay dhiba timaado farxadda la qeybsada markay farxadu jirtana dee wuxuu noqonayaa qof bulshada ka tirsan macno ugu fadhiya waxaas barnaamijyadaas wax ku oolka ee dalka ee dib loogu dhisayana ka qeyb qaata marka kheyr baan idin rajeynaya insha allahu gul baan idin rajeynayaa jawaab degdegana waa idinka sugaynaa waa ka mahadnaqaynaa dadkii hawshaan si deg deg uga jawaabay gaar ahaan qurba joogta reer denmark oo runtii iyagu sida la ii sheegay si deg deg uga soo jawaabay oo hawshaas ka qeyb qaatay mahad gaar ayaan u dhaqaynaa intii kaleo iyadoo hadda dadaal ku jirta ama iyagu aanan hadda xuseen oo wax soo dirtay oo arrinta ka qeyb qaadatayna iyana si gaaran uga mahadnaqaya aada iyo aad baad umahadsantihiin guriga kheyr baan rajeynaya puntland isku tashato gacmaha isqabsato cadowgeeda dhanna ana waa ku dhisanaynaayo guryaha ayagaa ku dayactiranaynaayo isbitaalada iyada ayaanu ku dhisanaynaa gacanaan isku difaacaynaa loo dhutilmayo loo maaragtay maaragtay looma ma dhacayso inaan dadku golada ay laalaadiyaano shabaab la isu dhiibo waa la iska celinaya insha allah cadowgaas dadku kusoo duulay marka gacanna aanu isku isku difaacano gacanna aanu isbitaalada iyada iyo guryaha iyaga iyo dhulka iyaga aanu ku dhisano aada iyo aad baad umaadsantay kheyr baad rajeynaya